dhakhaatiirta magaalada kismaayo ayaa waxay ka hadleen muhiimadda ay leedahay in carruurta shanta sano ka yar la siiyo talaalka ay u baahan yihiin talaalka kahortaga oofuoreenka waa talaal muhiim ah oo lagula dagaalamo cudurrada ay keento bakteriyada talaalka la siiya carruurta ayaa waxa uu difaac u yahay labaatan iyo saddex nooc oo kala duwan oo bakteriyada taasoo ka qayb qaadanaysa carruurta inay caafimaadkoodu ay ahaato mid wanaagsan qaar ka mid ee dhakhaatiirta magaalada kismaayo oo ka qayb galay kulan looga hadlayay aqoon kororsi iyo wacyigelin ku aadan talaalka kahortaga oofuoreenka ayaa waxay ka warbixiyeen muhiimadiisa caruurta ku sugan uu noqdo haddii cudurka hoos loo dhigo waxaa hoos u dhici doonta hadduu yidhahda tirada hadduu yidhahda dhimashada ah ama waxaa hoos u dhici doonta tirada dhaawaca yacni mobilityga qofku matala baynaysa labada u shaqayn waaya waxaa kaloo iyadana maarata hoos u dhici doonta cudurka meningitiska loo yaqaano ama madaxa ku dhaca oo qofka dhibaato fara badan oo xagga maskaxda u geysta ama naafanimo ama uu hadli waayo ama dhagaha uu beero taasna hoos bay u dhacaysaa qodobkaas waxaan is leeyahay waxay noogu faa'iido badan bay noo leedahay kan kalena waa sida oo kale siduu dhaqtarku sheegay shuxbiyoodka virus baa keena virusna waxaan ognahay wax dawa ah male marka ilmaha imanaya wuu fuuq baxaya hadduu fuuq baxo waxaa laga yaabaa inuu u dhinto fuuqbaxa keliya sababtoo waxayna ku shaqayno waa biyo marka talaalkaasina wuxuu hoos u dhigi doonaa shubankii waktiyada inagu soo noqnoqon jiray
waxaa kaloo jira shaqaalaha caafimaadka waan ku celcelinahay dhakhtaraa isbitaalka kasoo shaqeeya interpersonal communication wax la hagaajiyo inay hagaajiyaan siday ula hadlaayaan hooyooyinka waalidiinta lafaristaan waqtigu helaan ka dhaadhiciyaan horta maxaa waxaa siinaysa hooyadan la kulma xarumo caafimaad transformation u tago waa nala talaalayo wax mugmana la sheegin hooyada u sheeg intaanan siinin talaalkana ku siinaya waxaana ku hortagaya waxaana isku arki kartaa oo kamid ah qandhaas taacunkunagooyisku arki kartaa waxaa kamid ah inaad meeshii kaa talaalay kaa bararto waxaana sameynaysaa haddii waxaan ka badan aku artani soo wac taasiduba waa muhiime markaa maxaad labadaas ayna ku dadaalan tahay dadkii sidii roxda ugu sheegay waxay tahay dadka ugu badan bulshada hadda aan haysan maxay aadaan private facilities privatekay ku dhalaan cunug markuu xanuunsado private bay la aadaan cunugii isaga ah ma helaayo fursad lagu talaal ma helaayo meeshuu ka baxayaa maamadii talaal istaalkuma aadayso haddii ay service u arkayso inay private hospital ka helayso kaasay aadaysaa talaalka kuma doonanayso marka intay public aada doono ma yeelayso that's why anaga aan isku qasbayno inaan kadhigno meelahan lagu sameynayo aan nafaqa darada lagu daaweynayo in la geeyo sababtoo dadkii private uma ahan inay talaal la talaal